waxaa xeerka ku heshiisay puntlandu inaan waafaqsanayn dastuurka yarkaa xeerkaa maqdadka reer puntland heshiiska ku yihiin oo dawladda puntland ku shaqeysa wixii aan waafaqsanayn baanu ka saarnay in miisaaniyadda aysan oo la laskaga daray baanu ka saarnay waxaanu niri lama goyn karo wasaarada wasaaradahaas wasaaradaba maaha waa hay-ado cod gaara wataanina madaxweynaha iyo dad eelkisaada wato maanu siin intaasoo shirkadood oo yar yara oo shaqeeyo oo dadka reer puntland cashuur ka qaada oo nidaamkii in baarlamaanka la horkeeno maan baan la horkeenin oo dadka intii si walba jishirka la sameeyo suuqa lagu sii daayay dadka cashuur ka qaadayo wasaaradda maaliyaddana aan la marin oo wasaaradda maaliyadda aysan ogeyn oo sabanka ka hadashay tii ugu dambeysay oo hadda qeyr ee laga qeyrinayo oo lahaa maxaanku irahdaa taargo waxaanu bixinayna caymis baan bixinaynaa oo dadku ka qeyrinayeen oo wasaaradda maaliyadda ka qeyrinaysa wax intaasoo shirkadoodba dadka cashuur ka qaada kuwa su-aalaha weydiinayna madaxweynaha bay kamid ahaayeen oo wasiira wala waa la dirtay madaxweynuhu umada ayna doorada ka qaada ka qaada labaatanka doora wuuba dirtayba waayahay haddii shirkado badan ay ka jiraan wadanka oo aan sharciyad haysan maxaa kalfadhiga looga doodi waayey mise kuwa soo socda qorshaysan yihiin waa laga doodayo intaa waa laga hadlayay oo maantii madaxweynuhu kalfadhiga la furay waa taanu su-aalaha ka weydiinay qodobadii aan ka su-aalay bay kamid ahaayeen anigu aan ka su-aala da kale ka su-aalayn wuuna dirta qaybna wuu ka aamusa qaybna jawaababa qaybna wuu dirta waayahay miisaaniyadda dawladda wax ku daris iyo wax ka saaris baarlamanka baa iska leh marka sidee markii hore ku dhacday in lagu daro miisaaniyadda dawladda oo ninka dalka xukuumada waxoona ku darayay oo weli oo isagaa waxaa saysa qaabilsanaa qof wax kale oo ku daro waayey buutu qaatay wuxuu yii qurba joogtin ha loo sameeyo hay-ad oo waxa weeye mushahaar hala siiyo waaye ha loo sameeyo miisaaniyad buy qurba joogti ofkiisa saaxiibadiisa hayo dawlaha kasoo yaacay waayahay intii baarlamaanka uu jiray haatan xildhibaanka aad ka tahay adigu ma jireen hay-ado dawliya oo la asaasay oo baarlamaanka la hor keenay oo baarlamaanka uu xasaanad siiyey inta hadda oo dawladda cadooni jiday wax xeera iyo wax baarlamaana iyo wax hay-ada ma garanaysaa wasaarada iyo wasaarada iyo waa laga yaabaa inay xeerar iyagu ay ay doonayaan inay la yimaadeen oo hawo darahooda wasaarada waa la yimaadeen laakiin wax madaxweynaha ku saabsan oo haayada oo uu sameeyey iyo xeeraanka caalamiga oo uu la soo heshiiyey oo dawladaha kula soo heshiiyey haba yaraatee ma dhicin oo baarlamaanka hor keenay
waayahay miisaaniyadii baa ku jidhay oo aada ansixiseen laba kun iyo toddobiyo toban arrimahaas ka warnam ayada miisaaniyadda de wixii loogu talagalay oo miisaaniyadda caadiga ahayd oo loogu talagalay anagu aanu ansixinay waxaan ka hadlaynaa wax ka baxsan weeye miisaaniyadda oo madaxweynuhu oo isagu la yimaado shirkado wadacaan oo isagu wada keenay oo hebla iyo hebla iyo hebla meelay ka socdaan allaaqabana dad wada diyaasbura iyo dad kale iyo loo wada dhirayo saalsaayo aan baarlamaanka la hor keenin baan waxaanu cuskanay qodobo dastuuriya waxaanu ku niday wixii aan waafaqsanayn baarlamaanka dastuurka puntland waa laga saaraan qodobadaasaan isku cuskan oo diyaasburaha wasaaradda waxa waxaa ka ugu dambeysa taa diyaasburaha waayahay haddaynu soo qaadano hay-adahan aad ka saardheen miisaaniyadda waxaa kamid ah hay-adda qandaraaska iyo hay-adda qurba joogta laba hay-adood oo muhiim ah markaad fiirisid baarlamaanku muxuu cuskaday baa sooran ka dhaha qurba joogti iyo qandaraasley iyo maxaanku irahdaa mid waxaa jira boqolkiiba intaa qaada oo qaatooyinka laguga urisaayo mid ayna dawladaadaa sidan oo mid kaleeto baabuurta ku dhejisa kalaawinkii ku sheegayay baa siday iyadana baarlamaanka loo keenin oo hawaadii saddex ay ilaa laba iyo saddex ba hawaadii la shaqeeya mid keliya ma aysan hee iyo laba iyo toban iyo waa ku dhawaalayaan waxaas la miira wax baarlamaanka la horkeenay oo laga ansixiyo ma jiro marka shirka la asaasayo oo ay lacag qaadayso waa in baarlamaanka la horkeenaa iyagoo aan baarlamaankaba la horkeenin baa suuqa lagu sidaaya lixdan iyo lixda xubnood dalka shacabka reer puntland baa soo doortay wakiil baanu ka nahay annaguna madaxweynehi madaxweyne ku-xigeen baa dalka u dooranay dalka hogaan buu leeyahay dalka wixii ka qayb badan oo qalaba oo waxa weeye ka xumaada balaa xukuumadda waxaa iskale waxaa iskale madaxweynaha iskale cid kaloo leeya ma jiro goli xeeldejintaad tihiin maxaad ugu baaqaysaan shirkadaha waddanka ka howlgala ee aan baarlamaanka hor imaan ee aan sharciyad qaadan
waxaan ugu baaqaynaa waa anagu hadda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland baan ahay dadka shacabka abaana soo doortay waxaan ugu baaqaynaa cid aan wasaaradda maaliyadda cid aan wasaaradda maaliyadda cid aan ahayn oo lacag qaadi kadhaa ma jirdo iska lacag qaadi kadha oo aan ahayn wasaaradda maaliyadda ma jirto sidii kale oo lacag ka qaada shacabka puntland waa dambilayaal weeye wasaaradda maaliyadda cidda iyadu soo gudbiso iyo cidda iyadu ay lacag ka qaaddo baa loo ogoliya dastuurka oo loo ogoliya wixii kale oo shacabka reer puntland lacag ka qaada waa dambilayaal weeye maxkamadda loo keena wey waayo xildhibaan haddaan su-aal kale kuweydiiyo lacago culeeraa baa jiray oo miisaaniyadda horey looga saaray oo aad dib ugu soo celiseen ayada maxaad u cuskateen ilaalahaas dadkii qaadan jiray aqoonadoodii naftiga si suuqa loo galan waxay dhaheen shacabkaabay dhaheen oo baarlamaanka dawlada dheen naftiga naga qabteen annaguna ma aanan goyn waxa weeye sigaalo kale oo qaldan bay adigu u dhacday marka waxaanu niri siday u qaadan jireen ha u qaadteen maama kullidan yaa ka dhan yaa ka mid ahaa hay-adihii qaadan jiray dhowr toban hay-adan weeye horo arrimaha gudaha ka midaayo amniga ka midaayo dekeda maxaa la yihahda maayarka ee qolada boosaaso ma garanaysaa baa kamid ahayd oo baasi boosaasaa kamid ahayd oo dad badan ba haayeen hadda masoo koobi dhowr toban ba dhowr toban ba haay inta badan waana qaadan jirnay waa qaadan jirnay ilaalahaasa qaadan jireen miisaaniyadda lacag badan baa ugu sida oo waxa weeye marka waa bakliga miisaaniyadda ka baxsan weeye oo maarata arintaasu marka waa inay sidii loogu talagalo u dhaxdaadaan ku yidhi anagu waxa weeye ana saas